madaxweynaha maamulka somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cire ayaa magaalada burca ka dhagax dhigay madxafka maktabad iyo dibudhiska goob ay taariikhi ku ahayd magaaladaasi munaasabada ayaa waxaa ka qayb galay odayaasha dhaqanka ururada bulshada wasiiro xildhibaano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha maamulka somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cire ayaa ka waramaya dhagax dhigan isagoo bulshada reer burca ugu baaqi inay si wadajir u ilaalsadaan maanta munaasabadan la dhagax dhigo si loo soo nooleeyo taariikhda somalilan oo halkani taariikh weyn bay leedahay waxaa kaloo wehelin doona goob cilmiyeed cilmiyeed ama library dadka dhallinyarada reer burco iyo aqoon-yahankuba ay ka faa'iidaan oo library qurux badan oo weyn oo taariikh iyo cilmiba isugu jira ayaynu halkan ka samayn doonaa goob loo soo dalxiiso oo taariikhda laga soo doonto oo qof kastoo somalilan yimaadaaba meeshuu doonaha ka soo gale uu hadda halkan ku dambeeyo oo si u soo arko halkan iyo taariikhda taalla ilaa waan ka baryayna inuu howlaha inoo fududeeyo mashruucani wuxuu noqon doonaa mashaariicda ay hirgelinaysa xukuumadda wadajiriyo waxqabad goobahan ayaa muhiim u ah bulshada magaalada burco kuwaasoo aan muddo soddon sano aan helin dhismo iyo dayactir